Dallada naafada Puntland oo kaashanaysa hay'adda Save the Children ayaa magaalada Qardho ee gobolka Karkaro ugu qaybisay agab caafimaad oo isugu jira gaari sameecadaha dhagaha iyo ookiyaalaha indhaha carruur qabta baahiyaha gaarka ah. Maxamed Cabdulaahi madaxa mashruuca ee Dallada naafada Puntland iyo Bashiir Axmed guddoomiyaha waxbarashada gobolka Karkaro ayaa ka warbixiyay agabka ay qaybiyeen.
barnaamijkani waa barnaamij lagaga shaqaynayay dadka baahiyaha dheriga leh ee aan dhahno dadka naafada ah inay helaan agab u saacidaya inay waxbarashada ka qayb galaan shaqadan xili hore ay soo bilaabatay waxaa ka wada shaqaynayay hay-adda dallada naafada puntland iyo save the children waxaa inta badan xooga lagu saarayay in dadka baahiyaha dheeriga leh la ogaado agabka ay u baahan yihiin si ay ama dhaqdhaqaaqooda socodku ay u sameeyaan ama agab dhagaha ka caawinaya maqalka ay u helaan ama agab indhaha ka caawinaya ay u helaan arrinta intaas le buu barnaamijkani daranaa waxaa markii la sameeyey baaritaanadii soo baxday howlo kala duwan oo la xiriira dad dhakhaatiirtu inay soo saareen qofka u baahan kursiga ama gaargacanka lagu socdo ama wiljeerka ookiyaalayaal ama sameecadaha dhehe ilaa dad boqol iyo soddon iyo dheeraad qof ah baa hadda markii dambe dhakhaatiirtu ku taliyeen agab kala duwan inay qaataan oo ay ku jiraan labaatanayo qof oo loo sameynayey nadiifin iyo daaweyn dhagaha ah sidoo kale ay ku jiraan afariyo toban qof oo la siinayay sameecadaha dhagaha iyo sidoo kale boqol iyo lix iyo toban qof oo iyaguna okuyaalayaal loo soo qoray labadii maalmood ee hadda maanta iyo shalay ahaa waxaa laga shaqaynayey dadka qaybinta qalabkii kala duwanaa ee dadka dadkaasi waxay kala joogaan qardho sidoo kale dalweyn iyo juurile waana iskuullada uu taageero mashruuca tovi iyo nuuradka labadaba ardada normalka ah iyo ardada disabilityga yani ardada uu ay maqalka xoogaa culayska uu ka haysto ardada aragga ay ka haysato dhibaatadu ardadaas ayaa waxaa loo sameeyey barnaamij hay-addu ay iyadu fankiis ay bixisay oo screenin ah ardadaas ayaa waxaa la mariyey dhakhaatiir loo keenay indhaha iyo dhegaha waxaa ardadaa loo sameeyey ardada qaybteed arday afar boqol oo arday ah ayaa waxa la mariyey marka screeninka la mariyey ama baaritaanka la mariyey ardada afarta boqol ah soddon iyo shan arday oo ka mid ah waxay ahayn arday dhegaha culays uu ka jiro wax loo qoray qalab ay wax ku maqlaanin iyo daweyn iyo dhegaa haddii waxyaale ay ku jireen sida wakiska waxyaalahan maaragtay dhukayga la yidhaahdo iyo culaysyo fududa hadday jireenna waa la daaweeyey dhowr iyo labaatan ardada ka midana waxa la siiyey qalab samaacado ay wax ku maqlayaanin dhakhaatiir sbeshaalistayaal ayaa loo keenay ardada indhaha ayaa ugu badnayd ardada wax loo qabtay ardadaas nambar badanoo iyaga ka mida daweyn baa loo qoray boqol iyo lix iyo toban arday oo ardada ka mid ahna waxa loo sameeyey ookiyaalayaal ayaa loo sameeyey ardadaas qaar ka mid ah carruurta loo qeybiyey agabka iyo waalidiintooda ayaa ka mahadceliyey waxaa halkaa ugu mahadcelinayaa ciddii okiyaalaan soo gaarsiisay wayna mahadsan yihiin ciddii okiyaalaan soo gaarsiisay boqolkiiba boqol aad baan ugu mahadcelinaynaa waana wax loo baahnay agabka kala duwan sida dadka curyaanada iyo dadka okiyaalaha cabirka e intaba ma artay waa waa arrin loo baahnay waana soo dhawaynaynaa alxamdulilah kii sameecadu baahnaa kii u baahnaa maaragtay wiljar u baahnaa kii u baahnaa aragga macnaha indhaha ka cabanaya intiiba way ka heleen agabkoodii aad baana maaragtay ugu mahad celinayaa